walaalayaal waxaan rabaa hal shay inaan sheego waa aragteen nimankan cadowga ah waxa ay sameeyeen inay bedelkan ka tageen aysan u soo noqonayn iyagaa idiin sheegay markii ay ceelashii duugeen markii iskoolaadkii burburiyeen markii meeshii xukuumaddii dawladdu ka shaqayn lahayd burburiyeen waxay idiin sheegeen sooma noqoneen walaalayaal arrintaas waa arrin dhaba idiima soo noqonayaan haddii aada idinku soo celilina ma aha in la soo celiyo waxa ay yihiin waa aragteen markhaatigii koobaad idinka ah waxaa la rabaa inaad guryaha ka ku soo noqdaan hubsaan in calaamadihii xumaa uu ka tanaasuli ka aan halkan u dhalan ee shabaab ahaayo ku soo noqdane inaad gacanta ku sintaan amniga waa lagama maarmaan inaan dardaarankaa si fiican u dhagaysanno waxaa caddaatay inay cadowga idinku ha u ogolaanina inay ziyaaro ku soo noqdaan ka u dhashay magaalada xudur ee soo noqdo ee ka tanaasulo wixii uu ku jiray waa la macaamilaysaan ka aan xudur u dhalan ee aad taqaanaan ee magaalada shabaab ka ahaa waxaa ku shugaysaan gacanta xukuumadda arrinkaas yaa leeloobin waa fariin waa fariin adag oo xukuumaddu ay u gudbinayso deegaan kasto deegaan kasto ee waddanka ku dhex yaallo ee ay nimankaas ka tali jireen waxaa la rabaa waddankoo dhan isku si loo dhaqmo sida loo dhaqmaa waa maxay haddii ay soo noqdaan il gaaraad ku haynaysaan maxaa yeele waa ogtihiin waxa ay yihiin fariintaas deegaan kasta ayay tegaysaa xudurna waxaa laga rabaa deegaanada u hooseeda arrintaas inay noqoto